imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee tesalonikaha koowaad walaalayaalow uma baahnidiin in laydin soo qoro wax ku saabsan wakhtiyada iyo xilliyada waayo idinka qudhiinniba qumaati baad u garanaysaan inay maalinta rabbigu u imaanayso sida tuug habeen u yimaado markay leeyihiin waa nabad iyo salaamad kolkaasaa filasho la'aan halaaggu u qaban doonaa sida fooshu naag uur leh u qabato iyaguna sinaba ugama baxsan doonaan laakiinse idinku walaalayaalow gudcur kuma jirtaan in maalintaasu sida tuug idin qabato waayo kulligiin waxaad tihiin carruurta nuurka iyo carruurta maalinnimada innagu ma nihin kuwa habeennimada iyo gudcurka sidaas daraaddeed yaynaan seexan sida kuwa kala yeelaan laakiinse aan soo jeedno oo aan feejignaanno waayo kuwa seexdaa habeenkay seexdaan kuwa sakhraamana habeenkay sakhraamaan laakiin innagoo kuwa maalintaa ah aan fiijignaanno oo gashanna hubka laabta oo rumaysadka iyo jacaylka ah iyo koofiyadda rajada badbaadada ah waayo ilaah inooma uu dooran cadhada laakiinse wuxuu inoo doortay inaynu ku badbaadno rabbigeenna ciise masiix kan inoo dhintay inaynu la wada noolaanno isaga haddaynu nool nahay iyo haddaynu dhimannoba sidaas daraaddeed midkiinba midka kale ha dhiirro geliyo oo ha dhiso sidaad yeelaysaan oo kale waanada iyo dhammaadka laakiinse waxaannu idinka baryaynaa walaalayaalow inaad maamuustaan kuwa idinku dhex howshooda oo xagga rabbiga idinkaga sarreeya oo idinla taliya oo aad iyaga aad iyo aad jacayl ugu darajaysaan shuqulkooda aawadiis nabad ku wada jooga oo waannu idin waaninaynaa walaalayaalow kuwa si aan hagaagsanayn u socda la taliya oo kuwa qalbi jabay dhiirrogeliya oo kuwa itaalka yar garab siiya oo dadka oo dhanna u dulqaata iska jira inaan midkiinna midka kale shar shar uga celin laakiinse kol kasta wax wanaagsan ha ugu dadaalo oo dadka oo dhanna ha ugu dadaalo had iyo goorba farxa joogsi la'aanna tukada wax walbana mahadka naqa waayo taasu waxay idin tahay doonista ilaah xagga ciise masiix ruuxa ha deminina wax sii sheegiddana ha quursanina wax walba tijaabiya waxa fiicanna hajiya wax kasta oo shar u egna ka fogaada ilaaha nabadda qudhiisu quduus ha idinka wada dhigo oo ruuxiinna iyo naftiinna iyo jidhkiinna dhammaan ha la wada ilaaliyo iyagoo ceebla markii rabbigeenna ciise masiix yimaado kan idin yeedhaa waa aamin wuuna samayn doonaa walaalayaalow noo soo duceeya walaalaha oo dhanna dhunkasho quduus ah ku salaama rabbigaan idinku dhaarinayaaye warqaddan ha loo aqhriyo walaalaha oo dhan nimcada rabbigeenna ciise masiix ha idinla jirto